kulanti waa can subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu doorroon waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug oo ka hadlay dagaalka ka socda gobollada mudug iyo galgaduud ee maamulkiisa afhayeenka al-shabaab oo ku dhawaaqay dagaal una hanjabay qabaa'ilada iyo cid kasta oo ka hor timaada boqorka beesha wasiirad khadiijo maxamed diiriye oo u jawaabay sheekh maxamed cabdi umal gudoomiyaha xisbiga u cidda ee somalilan oo muuse biixi ku eedeeyey mid ku tumanayo sharciga khatarna ku yahay qarannimada somalilan iyo hogaamiyaasha caalamka oo magaalada london uga qaybgelaya aaska boqoradda kubiin elizabeth oo maanta la aasayo
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan waa isniin taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha sagaalaad sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo daah furay shirweynaha guud ee dib u heshiisiinta reer galmudug kaasoo ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa madaxweynaha furitaanka shirkaas ka sheegay amaba kaga hadlay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab oo ay kula jiraan ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya dadka deegaanka iyo ciidamada dowlad goboleedka galmudug wuxuuna madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug sheegay in dagaalada haatan ka socda deegaanada gobolada mudug iyo galgaduud ay sii socon doonaan waa siduu hadalka u yidhi
sidii qabaa-ilku ay dhibka isugu qabi jireen waxaa ku soo korortay argagixisadu hadda waxay ka shaqeeyaan inay beelaha isku diraan si ay u fushadaan danahooda guracan iyo dhagartooda qotada dheer waxay ka shaqeeyaan inay beelaha isku diraan way isku hubeeyaan xarsaas isugu dhiibaan dad fidna wadayaalahay soo dhex maraan waxay leeyihiin meel heblo god ka qod waxay leeyihiin meel heblo dhis waayo waxay og yihiin bulshadu meesha ay ka jiran tahay og yihiin maxay ka jiran tahay qabyaaladda iyo dhulkala riixashada iyo waxa qiyaaliga ah iyo waxaas beenta ah ay dadku ku mashquulsan yihiin bay og yihiin meesha ay dadku la-yihiin bay ka abbaarayaan waxay leeyihiin god qod waxay leeyihiin rehbel iska dhiciya waxay leeyihin saastaan qaada waa shaqo ay muddo muddooyinkan dambe ku howlanaayeen waxaan rabnaa waxay rabaan inaan dadku ayaga ku jeesan ee dadku ayagu isku jeestaan oy dhexdooda isku dhibaatoodaan hadda waxaan rabnaa inaad heshiisaan oo dhexdiinna heshiisaan cadowga argagixisada arxanlaawayaashaana aad u heshiisaan haddii laa yidhahdo dadka ay dhex marayaanna aad si gaara isaga ilaalisaan soona sheegtaan si loo qabto nabadoonnaa ku jira kuwo waxaa ku jira ganacsato ah oodmac gacsta leh kuwo waxaa ku jira mooryaan ah oo oo waxaa as hubaysan ahoo qof inay dilaan iyo loo adeegsanayo fidhadda wixii dadka dhex ooli jiray waxaa ku soo korortay dhagarta argagixisada taasna aan ilgaara ku hayno una foojignaano maanta kadibna yaysan naga faa'iidaysan gogoshaan waxyaabaha loo dadejiyey waxaa ka mid ah dagaalka lagula jira argagixisada waxaan ogaanay inay dhanka kale uga jiraan inay xagaldaaciyaan oo ay beelaha isku dhibaateeyaan dib u heshiisiinta iyo nabadayntana waa u guntanaynaa waa waday gacanaan ku wadaynaa gacanna argagixisadaan kula diriraynaa waxaan rabnaa beelaha oo dhan haddii ilaah yidhaahdo inay u guntadaan sida haddaba laysu xilqaamay oo loogu istaagay oo markay dhibaatadoodii ay soo gaartay meel qof waliba uu ka hoyo waayo oo ka harto waayo sida loogu qalab qaatay inaan maanta waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo reer galmudug meesha ugu dambaysa dadka degan iyo kuwa cadowga meelaha ay joogaan hadda kaabiga ku haya inay si siman dagaalkaas uga qayb qaataan dhagartooda iyo dhibaatadooda inaan uga fogaano ayaan doonaynaa haddii allah ugu dilo
waa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ka hadlayay dagaalada ka socda gobolada mudug iyo galgaduud ee maamulkiisa kaasoo ka dhana xarakada al-shabaab dhinaca kale afhayeenka xarakada al-shabaab ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana dowladda isagoona u hanjabay qabaa'ilada iyo cid kasta oo ka hortimaada iyagoona shalay soo bandhigay ciidamadii ugu badnaa alcadaala ayaa warkan sii dhammaystiraya dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa ay war ka soo saareen howlgalladii ugu dambeeyey iyo sidoo kale dagaaladii ka dhacay gobolada dalka afyeenka al-shabaab ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dagaaladii ugu dambeeyey ay kala kulmeen ciidanka dowladda iyo sidoo kale maleeshiya beeleedyadu hubaysan kuwaasi maalmihii ugu dambeeyey ka socday qaar ka mid ah gobolada dalka afhayeenka guud ee al-shabaab oo la hadlayay qaar ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab oo tababar loo soo xiray ayaa waxa uu halkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay taasi uu kaga hadlay dagaaladii ugu dambeeyey ay kala kulmeen ciidanka dowladda soomaaliya iyo sidoo kale maleeshiya beeleedyada hubeysan ee dagaalka kala hortegay dagaalamayaasha al-shabaab afhayeenka oo khudbadiisa dhinacyo badan ku egay ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay dagaalada kaga aadan iyo sidoo kale mowqifkooda ku aadan maleeshiya beeleedyada hubeysan ee dagaalka kale horyimid waxaana uu carabka ku dhuftay in cid weliba oo ka hor timaada ay dagaal ku qaadi doonaan afhayeenka al-shabaab ayaa sidoo kale waxaa intaasi uu ku daray oo uu ka hadlay go-aanka dowladda soomaaliya ee dhowaan ay soo saartay oo ku aadanaya qaabka ay ku wajahayso dagaalada ay la gelayaan al-shabaab waxaana uu sheegay in dowladda haatan uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud ay la geli doonaan dagaalo culus kuwaasi oo uu sheegay in haatan ay socdaan dhanka kale dowladda soomaaliya ayaa horey waxaay dhankeeda kaga hadashay howlgalladii ugu dambeeyey ee ka sameysay gobolada dalka ee al-shabaab ay kula dagaalameen waxaana dowladda soomaaliya ay guulo waaweyn ka sheegatay dagaaladii ka dhacay gobolada mudug galgaduud iyo sidoo kale gobolka hiiraan kuwaas halkaasi oo ay ka dhaceen dagaalo khasaaro badan dheliyey oo isa kaashanayeen ciidanka dowladda iyo sidoo kale maleeshiya beeladyo hubeysan oo gacan ka helaya dowladda soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo dhinac ah
asanid alcadaala boqorka beesha wasiir khadiijo maxamed diiriye wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ayaa u jawaabay sheekh maxamed cabdi umal oo salaadii jimcihii lasoo dhaafay sheegay in wasiiraddu amaba wax ka sheegay labiska wasiirad khadiijo maxamed diiriye xilli wasiirka iyo weliba sheekh maxamed cabdi umal uu dagaalkooda baraha bulshada aada u qabsaday waryahayga yuusuf cabdishire ayaa warbixintan ku eegaya habar wasiirad ah oo dowladda soomaaliya ka tirsan oo maxfal meel dhan oo la marayo oo public ah maradii gogosha lagu seexanayay sarwaalkii raggu ay gogosha ku seexanayeen xataa maaha sarwaalkii bannaanka loogu baxayay waa sarwaalkii sariirta ayay la taagan tahay oo isku sawiraysaa wixii ka dambeeyey khudbaddii uu maalinta jimcaha ka jeediyey masaajidka sigiska ee magaalada nairobi sheekh maxamed cabdi umal waxaa si weyn loo hadalhayaa qaabka uu uga falceliyey dhaqamadeeda wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xukuumadda soomaaliya khadiija maxamed diiriye taas oo lagu arkay baraha bulshada xilli ay xirnayd surwaal iyadoo ka dhoofaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wadaadku wuxuu si weyn ugu nuxnuxsaday hadafka fog ee wasiiradan da-da ah ku qasbaya inay u labisato qaabkan casriga kaas oo uu sheegay inuu yahay mashruuc shisheeye oo la rabo in lagu marin habaabiyo dhaqanka iyo diinta islaamka waa sida uu warka u dhigaye maxaa kuu hadhay oo da'dan aad isu qaawin oo maxaad raadinaysaa risaalada ay diraysa iyo farriinta ay diraysa habartaasi ma taqaana adiga waa farriin risaalay xambaarsan tahay ma aha bilaash ma aha risaalay xambaarsan tahay barnaamij waaye
sheikhu wuxuu sidoo kale tusaale usoo qaatay xeerka jinsiga ee horey ay u diideen baarlamaanka soomaaliya kaas oo uu sheegay inay ka mid ahayd dadkii horboodayey iyada iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka marwe sacdiye salaad intaas kadib wasiir khadiijo ayaa shir jaraa'id ay ku qabatay magaalada muqdisho ku sheegtay in shiikha aanay waxba ka gelin surwaalka maadaama dumar badan oo muslimiina ay xirtaan khadiija maxamed diiriya oo muuqaal soo dhigtay boggeeda facebook waxay ku tiri dunida muslimka oo dhan marwooyinka ugu sarreeya ayaa saraawiisha xirtaa surwaalkii shalay laga hadlay kama duwana saraawiishaasi waxay ka hadleen surwaal waxay og yihiin ummadda soomaaliyeedna og tahay iska dhaaf dumarka soomaaliyeed yar iyo weyn inta surwaal xiran oo golayaasha dowladda iyo hay-adaha dowladda ka shaqeeya laa cadad walaa xisaab dunida muslimka ah marwooyinka ugu sarreeya ayaana saraawiisha xiran waxay intaa ku dartay inaan la soo koobi karin tirada dumarka xirta saraawiisha ee ka shaqeeya hay-adaha dowladda sidoo kale waxay tilmaamtay in wadaadku ka cadhaysan yahay muxaadaro uu sannada ka hor ku qaban lahaa magaalada muqdisho taas oo ay sheegtay inay ka hor istaageen sidoo kale dadka arrintan soo galay waxaa ka mid a boqorka wasiir khadiijo ee beelaha gabooye boqor axmed iimaan warsame oo sheegay in horey khadiijo iyo heybteedaba looga dhigi jiray dad aan la sinayn bulshada kale kana takooran balse markii ay surwaalka soo xirtay laga dhigtay dad walaalo ah wuxuuna si kaftana hadalkiisa u raaciyey in haddii uu wadaadku jeclaaday wasiirad khadiija uu isagu u meherin doono sidoo kale siyaasiyiin iyo dad caana ayaa baraha bulshada siyaabo dadban uga hadlay xiisada u dhexaysa wasiir khadiija iyo sheekh umal waxaana dadkaasi ka mid a siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo qisadan ku baahiyey bartiisa facebook hadda ka hor ayaa iyadoo xajka la gudanayo baa nin su-aal uu weydiiyey sayidunaa cabdulaahi ibni cumar allaha ka raalli noqdee wuxuu yidhi haddii inta aan gudashada xajka ku guda jiro aan tixsi ama diqsi dilo dhiiggiisa ma la ii haystaa oo kafaara gudmiya layga rabaa sayidunaa cabdulaahi ayaa ku yidhi xaggee ka timid ninkii ayaana ku jawaabay ciraaq ayaan ka imid wuxuu yidhi reer ciraaq cajo badana dhiig tixsi ayaad i weydiinaysaa sayidinii xuseen bin cale allah ka raalli noqdee oo nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee gabadhiisu dhashayna waa disheen maanta dadkeennii abaaro iyo argagixiso ayaa isku kaashaday caqligeennii cilmigeennii iyo cududeennana aan samata bixinta dadkeenna isugu geyno dooda dhiigga tixsiga oo kale ahna aan iska dayno ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur hadalkan ayay dad badan ku fasireen in xildhibaanku uu ku durayo dooda la xiriirta surwaalka ee ka dhex tolantay sheekh maxamed umal iyo khadiija maxamed diiriye yuusuf cabdishire wararka dalsan muqdisho
waxaad degeysanaysaan warka subaxnimo dalsan muqdisho gudoomiyaha xisbiga wicida ee somalilan ayaa madaxweynaha maamulkaas muuse biixi cabdi ku eedeeyey mid ku tumanayo sharciga khatarna ku yahay qarannimada somalilan waa sida uu hadalka u yidhi gudoomiyaha xisbiga ucid ayaa hadalkiisa yimid kadib markii habeen ka hor madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu magaalada burco ka sheegay in xisbiga ucid uu isu diiwaangeliyey doorashada la filayo inay dhacdo novembar saddex iyo tobankeeda
lahaa komishiga dhaariyu lahaa soo horeysiiya magaranaysa ay doorashada ururada markuu wasiirkiisa informationka ku amray uu yidhi waxaa tira ururadu way furan yihiin isagoo xeerkii ururada tooskaa bishii julay soo celiyey saddex beej soo raaciyey oo ku sheegay distoor inay kaga soo horjeedaan distoorka markaad eegtid maalin dhowtuu lahaa hadday soo xareyn waayaan dokumentkaasi halkii udubay marayaan maanta uu sheegay in ucus dawaangelisay labanu kala saari waayeen marka madaxweynaha mid waa midoo inaanu shuruucdii aynu ku shaqaynaynay ee dalku domaraisationka intaanu bilaabnay ku shaqaynaynay inuu laba socon warunta lama socono ilaa intii dib loo doortay ilaah naxariista madaxweyne cigaal madaxweyneheenii inuu aasaasay dumaraadiyadda iyo nabadgelyada muuse dana gaaru ku maqnaayo outsider buu ahaayo wixii aanu kabkabinay dalka aanu hagaajinay isagoo dantiisuga shaqayso daara iyo beera iyo kuma uu jirin systemka marka waxaad arkaysaa markaa imanka hadalihiisa markaad aragtid waxaanu kala saari way laba inay taasi ku yeelatay saameyn aanu waddanka wax ka socod la socon iyo inaan maskaxiyanba aanu hadda oreedhahayn baa ii kala saari weydi
waa gudoomiyaha xisbiga ucid ee somalilan faysal cali waraabe oo shaki geliyey caafimaadka madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi warkaas subaxnimadan waxaad ka dhageysanaysaan idaacadda dalsan muqdisho haatan wararka dhinaca dibadda hogaamiyayaasha caalamka ayaa maalintii shalay badankood waxa ay gaareen magaalada london ee caasimada wadanka ingiriiska ka hor aaska boqorad elizabeth kaasoo ka dhici doona magaalada london isniintan maanta ah iyadoo la casuumay ilaa shan boqol oo hogaamiye dal iyo wafuud ajnabi ah madaxda ku sugan london waxaa ka mid ah madaxweynayaasha waa madaxweynaha mareykanka joy baiden madaxweynaha dalka indiya ra-iisul wasaareyaasha dalalka canada australia iyo new zealand iyo madax kale oo caalami ah warkii aad ka dhageysanayseen dalsan akhyaarta qadarinta iyo qiimaha inaga mudan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel